ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuuliyey howlgallo ka dhacay qeybo ka mid ah gobollada shabeellaha hoose iyo baay kuwaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa afrikaanta shisheeyaha ee kusoo duulay gudaha dalka soomaaliya haddaan ku horumarno shabeellaha hoose wararka inaga soo gaaraya gobolkaasi ayaa sheegaya in qarax xooggan lala eegtay kulayo ka tirsan ciidamada shisheeyaha xilli ay marayeen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaas oo ahaa mid xooggan ayaa haleelay ciidamada shisheeyaha waxaana si gaar ah dhimasho iyo dhaawac ugu noqday saraakiil iyo askar miina baarayaal ah oo hormuud u ahaa kulanyada la beegsaday ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyay in weerarka uu sababay dhimashada hal sarkaal oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha kaas oo ahaa qabiir ku takhasusay miina baarista sidoo kale qaraxaasi wuxuu geystay dhaawac culus oo soo gaaray laba askari oo kale oo ka tirsan ciidamada shisheeye goobjoogayaal ayaa tilmaamaya in qaraxa kadib ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay muddo kooban ku hakadeen barta lagu weeraray iyagoo isku gadaamay halka qaraxa uu ka dhacay si aysan u bixin xogta iyo macluumaadka ku aadan khasaaraha soo gaaray askartooda ma jiraan wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay taliska shisheeyaha afrikaanta oo ku aadan qaraxa lala beegsaday askartooda ee sababay dhimashada iyo dhaawaca gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan duleedka afgooye ayaa marar badan waxaa ka dhacay weeraro isdabajoog ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta kuwaas oo lagu waxyeeleeyay ciidamo ka tirsan afrikaanta iyo kuwa dowladda federaalka dhanka kale wararka naga soo gaaraya gobolka bay ayaa sheegaya in weerar loo adeegsaday madaafiic lagu garaacay xero ciidan oo ku taala deegaanka burujaad ee dhaca duleedka magaalada baydhabo madaafiicda ayaa la sheegay inay si toos ah ugu dhaceen gudaha xerada taasoo sababtay khasaaro soo gaaray askarta wararku waxa ay xaqiijiyeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen afar iyo toban askari kuwaas oo qaarkood dhaawacyadoodu ay aad u culus yihiin dhaawacyada qaar ayaa la geeyey isbitaalada magaalada baydhabo halkaas oo lagu dabiibayo dhawaaqa ka dhashay madaafiicda ayaa laga maqlayay deegaano dhowr ah oo ka baxsan deegaanka burujaad deegaanka burujaad oo ah deegaan istaraatiiji ah una dhow magaalada baydhabo ayaa dhowr jeer oo horey waxaa ka dhacay dagaalo iyo weeraro madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsadeen ciidamada caratuurka u ah kuwa itoobiya ee ku sugan gudaha baydhabo